in ka badan lix boqol oo qoys oo barakacyaal ayaa hay-adda samafalka haarow waxay bilowday inay siiso raashin bisil oo ay ku afuraan bishan barakaysan ee ramadaan qoysaska barakacyaasha afurka la siiyo waa dad aada u nugul oo isugu jira dad waayeelo ah curyaamiil iyo indhoolayaal qaar ka mid a barakacyaasha afurka la siiyey ayaan kala sheekaystay raashiinka la siiyey iyo sida ay u arkaan
waxaa kale bariis kan hilib tilmir iyo kan moos biyo marka afurkan lagu siiye ma u baahneed ahay ahay ahay aad aad aad aad waa ka anuu camal cali jamaal yidhaaho waxaan sheegayaa si fiican yaanu u aragnaa oo wanaagsan aanu la dhacan ayaanu u aragnaa waa u baahnayn aad iyo aad baan ugu baahnayn waa ku mahadsan tihiin bismillaahi raxmaan raxiim madiina shiraar maalinaa la yidhaa heeyaday inta how hayno soo barakayda afurka noo sameeyday sab ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo dad waxaan nahay le waayeella ah waxa lacagaa la bixiyaa ma helno biyana ma haysanno deeqdaanaa noo kow ah walaa qallayl walaa karisle dadka la siiyo raashinka afurka waxaa qayb ka ah dad indhoolayaal ah waxayna sheegeen inay heleen afurkaasi wakhti loo baahnaa iyagoona sidoo kale muujiyey in tan iyo inta la gudagelay bisha barakaysan ee ramadaan hay-adaha samafalka ee muqdisho ka howlgala aysan wax gargaara ka helin bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah guddoomiyaha midooda nolosha soomaaliyeed cabdiqaadir maxamed calasow waxaan runtii aada uga mahad celinaynaa afurtan ee maanta noo bilowday haaro oo runtii ah mid aan aada iyo aad maaragtay noo farax geliyey runtiina aan muddo ka sugayna alla subxaana watacaalana maanta uu u suurto geliyey inay noo bilaabaan waxaan alle ka rajeeyaynaa in maaragtay intaan aysan ku ekaanin ayaga iyo kuwa qolooyinka ay la xiriiraanba inay indhoolayaasha ay maaragtay wax u qabtaan tanna waa albaab fur ama irid soogal waayo laakiin baahidii indhoolayaasha weli maaragtay ma ma ma daboolan laakiin afurtan waa afurna qancisay oo aad iyo aad maaragtay alxamdulilaahi maaragtay baahideena soo dhaweysay waa dhamaystirta ma dhihi karno laakiin mid soo dhaweysay waay inkastoo barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada muqdisho ay u siman yihiin duruufaha dhinaca nolosha haddana kuwa indhoolayaasha ayaa waxay yihiin kuwo qaba dhibaatooyin laba jibaaran kuwaasi oo u baahan caawinaad joogto ah guddoomiye ku-xigeenka kaamka indhoolayaasha ayaa sharaxaya nolosha dadka ku nool kaamka bashiir maxamed jimcaale kaamka indhoolayaasha gudoomiye ku-xigeen koojisa walaal afurkana la siiyey waa afur aan aad inkastoo uu naga soo daahay aan aad ugu baahnayn oo baahideydii xilligan ramadaanka ah ilaahay ajir ha ka siiyo dadkii soo dhiibtay xilligan aad ayaan ugu baahnayn oo baahideenu inkastoo ay fara badan tahay haddana ramadaanka aad ayaan ugu baahnayn afurkan bisha ramadaan dadkan masaakiinta oo kaamkan indhoolayaasha joogo waa dad horta aad u fara badan haaro haddii ayna soo gaarsiiyeen iyo ragga ka socdaba ilaahay mahadiis waaye markii kaamka gudihiisa aan u galo dad aad u dhibaataysan ayaa degan subaxii ayay iska dawarsi tagaan magaaladoodaas ayay dadka mujtamaca ku dhex nool yihiin qof sooman oo maaragta joogta bil rabadaan socodkeeda maalinimo waa la dareemi karaa ayada oo aan afur haysanin haddii ay dhaqaaq ay aado ay magaaladan u qaraabtegaa tiraahdo aaday uga adkaanaysaa haddii ay ku tashadaan afur inuu gurigii uga soo horeeyo ay ku xisaabtamayaanna agbarkooda waxaa laga yaabaa in aysan teginin inkastoo baahidu ay badan tahay maamulka hay-adda haaro oo dadka barakacyaasha afurka siiso ayaa sheegay in ka hor inta aysan afurka bilaabin inay qiimeyn ku sameeyeen xerooyinka barakacyaasha magaalada muqdisho kadibna ay doorteen inay caawiyaan dadka ugu nugul ee ku jira xerooyinka magaalada muqdisho sheekh xasan maxamed jaamac oo ah gudoomiyaha hay-adda haaro ayaa v o a u sheegay in raashinka ay siiyaan dadka barakacyaasha uu yahay dhaqaale ay iska soo ururiyeen dadka jaaliyadda ee ku nool dalka maraykanka waxaan tagnay xerooyin badan oo ay ku jiraan dad barakacyaala oo aad iyo aada u dhibaataysan gaar ahaan dadka indhahala dadka naafada ah dad aada u tabaalaysan markaa kadib haddii aan nahay hay-adda haro humanitarian african relief organization waxaan go-aansanay inaan si deg dega dadkaas wixii awoodda ayna gaarsiiso aan ka afurin karno inaan ka afurino jaaliyadda soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka maraykanka ayaan qayladaan gaarsiinay oo aada ula hadalay iyaguna si wanaagsan bay uga jawaabeen ilaahay jannaha ugu bedelo abaalka ay geysteen kadibna dadkaas waxaan kasoo aruurinay lacagtii dadka lagu afurin lahaa waxaan marka hadda bilownay maanta oo afurka ugu horeeya loo sameeyey lix boqol oo qof oo ku jira dhowr kaam oo ah dadka indhahala iyo dadka naafada iyo dad aada u tabaalaysan gudoomiyaha hay-adda haaro sheekh xasan maxamed jaamac ayaa intaasi ku daray in afurkan la siinayo dadka barakacyaasha inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan isagoona sidoo kale xusay in afurintani ka sokow barakacyaasha inay ka caawin doonaan shacabka inay kala qayb qaataan farxadda ciidulfidriga waxyaabaha kaleeto oo aan qabanayno oo aan rabno bishaan ramadaan inaan eh, dadkaas aad ku dhibaataysan gaarsiino waxaa kamid ah eh, sakaatulfitriga sakaatulfitriga oo ah eh, zakatulbadan ama sadaqo laga rabo eh, dadka sooman inay ay bixiyaan oo ay ka bixiyaan naftooda iyo ilmahooda iyo ehelkooda iyo cidda ay mas-uulka ka yihiin fadli badanna eh, allah subxaana watacaala u sheegay ayaa waxaan rabnaa eh, qof kasta oo muslina inuu arrintaas eh, ka qayb qaato oo maalinta farxadda sida ilmaheenu ay ugu ciidayaan farxad iyo dabaaldeg iyo raynrayn inaan dadka uga farxino eh, ilmahooda aad ku dhibaataysan yihiin marka hay-adda haro waad kusoo hagaajin kartaan eh, sakaatulfitriga annaguna insha allahu tacaala dadkaasaan gaarsiinaynaa xerooyinka magaalada muqdisho waxaa ku jira kumanaan qoys oo barakacyaal ah kuwaasoo ay qayb ka yihiin cuuryaamiin dad waayeel ah iyo indhoolayaal waana dadka ugu liito oo ay saameynta ku yeelatay abaarta iyo xaaladaha nolol xumo ee ka jira kaamamka magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho